aad baad umahadsan tahay walaalka haashim cabdinaasir weli waxaan ku guda jirnaa tabinta gaarka ah ee la xidhiirta weerarka cagmarinta ah ee saaka ciidamo ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay kula wareegeen deegaanka sabiid ee gobolka shabeellaha hoose oo toban kilomitir u jira degmada afgooye ee gobolkaas mu'asasada warbaahineed ee alkataa'ib ayaa hadda waxay baahisay sawiro horedhaca oo laga soo qaaday ee deegaanka sabiid islamarkaana muujinaya sida uu u dhacay ee dagaalkii ee halkaas ay ciidanka mujaahidiinta kula wareegeen sawiradu waxay muujinayaan ciidanka mujaahidiinta oo marka hore kusii siqaya ee deegaanka sabiid ee gobolka shabeellaha hoose kuna sugan afaafka hore ee difaacyadii ama xarumihii ay ciidanka dowladda federaalka halkaasi ay ku lahaayeen sawirka koowaad oo kale waxaa la arkayaa ciidanka mujaahidiinta oo kaabiga ku haya ee saldhigyada iyo difaacyada ee askarta dowladda federaalka ay ku lahaayeen ee deegaanka sabiid ee gobolka shabeellaha hoose sawirka labaad wuxuu muujinayaa ciidanka mujaahidiinta oo kasii tallaabaya difaacyada iyo xayndaabkii ay askarta dowladda federaalka kaga gaashaamanayeen ee xabadda ciidanka mujaahidiinta sawirka saddexaad wuxuu muujinayaa ciidamada mujaahidiinta oo gudaha u galay saldhigga booliiska ee deegaanka sabiid halkaasoo dabcan ahayd mid ka mid ah saldhigyada ciidanka dowladda federaalka sidoo kalena ay u adeegsanayeen inay ku dhibaateeyaan oo ay ku jir dilaan ee dadka muslimiinta ee halkaas ku dhaqan sawirka afraad wuxuu muujinayaa bartamaha magaalada ayaa laga qaaday ciidanka mujaahidiinta ayaa ku sugan bartamaha magaalada si gaar ahna waxay ciidanka mujaahidiinta markan la arkaya iyagoo ku sugan afaafka hore xarun muhiim u ah dabcan in xarunta maamulka ay tahayna waa suuragal in saldhigga uu yahayna waa suuragal ma ku qorna wax muujinaya inay tahay laakiin sida muuqata waa dhismo weyn oo bartamaha magaalada ku yaala waxaana dhanka kale ka muuqda taawarka mid kamid a shirkadaha isgaarsiinta sawirka afraad wuxuu muujinayaa ciidanka mujaahidiinta oo ku sugan mid kamid xarumihii iyo saldhigyadii ay ciidanka dowladda federaalka ee ku sugnaayeen inta aan cagta la marin ee ka hor sawirkan markan muuqanaya waxa uu muujinayaa xarunta shirkadda isgaarsiinta somtel laanteeda sabiid ay ku leedahay oo boorka shirkadda ayaa halkaasi ku dhegan waana mid ka mid a cadaymaha muujinaya in ciidanka xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay saaka la wareegeen oo ay gacanta iminka ku hayaan deegaanka sabiid sawirka kale waxa uu muujinaya oo la arkaya buundada deegaanka sabiid marta oo ah buundo istraatiiji ah ciidanka mujaahidiinta ayaa halkan ku sugan oo waa la arkaya sidoo kale waxaa isla sawirada lagu arkaya askari ka tirsan ciidanka mujaahidiinta una muuqda saraakiishii horkacisay dagaalka oo raayada towxiidka saaray dhismaha buundada isgaarsiinta ay ciidanku ku wada hadlaan ee icomka ayuuna jaabka ku sita sida laga dheehanayo sawirada waxaa sidoo kale la arkayaa ciidanka mujaahidiin oo ku sugan xero kale oo ka tirsan xeryihii ciidanka dowladda federaalka ee mujaahidiintu cagta maryan saaka ee si buuxdana ay ula wareegeen sawirada waxay sidoo kale muujinayaan ciidamada mujaahidiinta oo ku sugan mid ka mid a difaacyada halkaasina ciidanka dowladda federaalka waxay uga carareen agabyo kala duwan waxaa ka mid a hubka dagaalka waxaa la arkayaa qori r b g ah iyo dhowr baalooto oo isaga laga rido sawiradani waa kuwa horedhaca muasasada warbaahineed ee alkataa'ib ayaa goordhow baahisay waxay ka dhigan tahay maadaama horedhac loo isticmaalay inay jiri karaan oo ay jiri doonaan sawiro intan ka faahfaahsan mar kale ciidanka xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxay saaka si buuxda ula wareegeen gacankuhaynta deegaanka sabiid ee gobolka shabeellaha hoose deegaanka sabiid waa deegaan muhiim ah degmada afgooye ayuu toban kilomitr u jiraa ee koonfur galbeed magaalada muqdisho ee caasimada soomaaliya ayuuna dhacaa afartan kilomitr ayuuna magaalada muqdisho ka fog yahay marka mar kale ciidanka xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxay ka dhigan tahay inay aad usii kulaalayaan magaalada caasimada ah ee muqdisho oo waxaan la soconnaa sida wariyaasheena qaar ay sheegeen in saaka ciidamo ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay isku fidiyeen oo isku ballaariyeen ee deegaanada dhaca inta u dhexaysa magaalooyinka muqdisho iyo degmada afgooye ee gobolka shabeellaha hoose hadba wixii kusoo kordha ee dagaalka ay saaka ciidanka mujaahidiinta kula wareegeen deegaanka sabiid inta aan ku guda jirno tabintan gaarka ah ayaan dhegeystayaasha usoo gudbin doonaa allah idinkii